بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أنزل كتابه وللرسول أرسله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى وحي إذن سو شرح كتابك manduumatu abi isxaaq alalbiri oo ka hadlaysa aadaab talabulcilm kitaabkaasi waxaa af soomaali ku sharxay fadiilatu shaykh ustaadina maxamuud maxamed shibli aslaxa allahu bitaanatah wa adhaba shikaayatah wa khatama lahu bisaalixaati camalah sidoo kale maktabatu lhudaa waxaad ka heli kartaan kutubta iibka islaamiga cajaladaha siidhiyada maqal iyo muuqaalba maktabatulhuda waxay ku taallaa kasoo horjeedka masaajidka siiska ee xaafadda islii nairobi kenya maktabatulhuda waxaad kala soo xiriiri kartaa taleefon namber laba shan afar toddoba laba labo hal hal hal hal lix lix
بسم الله الرحمن الرحيم تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق أرى يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت انتاس طيب زبيد لحية وانكا بيد بين ما انتم كوفيدونا مؤلفku raxima allahu tacala wuxuu kaga hadlay wuxuu la hadlayaa nin abu bakar la yidhahdo nimanka mucaliqiinta iyo muwarikhiinta iyo shuraaxda manduumadan sharxay laba qaybood bay u qaybsameen abu bakarkani wa'ayo uu la hadlayo qolo waxay yidhahdeen waa wiilkiisii oo uu ku goorinaya boorinaya dalabulcilmiga iyo akhlaaqda wanaagsan qolona waxay yidhahdeen maya wiilkiisii ma aha waa nin sadiiq iyo saaxiib ay ahaan jireen oo ay muddo yar kala go-een uu ku canaananayo cilmigii dalabkiisii inuu ka gaabiyey uu ku canaananayo weeye da'na ka yaraa ay rufaqana ahaan jireen mid kastoo la yidhaahdaba calaa kulli xaal ninuu qofuu ugu magac qadaray buu ku halqabsanayaa abubakar la yidhaahdo waxaana sheekada ka muuqata hadalku si u dhacayo qofka uula hadlayaay waa qof dhallinyaro ah isna wuxuu u hadlayaa qof waa yeela inuu yahay manduumadani wuxuu u qaybsantaa laba qaybood qaybi abu isxaaq alalbiri baa hadlaya qaybna wuxuu matelayaa ninkii uu la hadlayey oo u halcelinaya oo canaanta uu u soo jeedinayo ka jawaabaya marka la gaaro beydka uu leeyahay waqul yaa saaxibii bal anta awla adiga igaga habboon waxaad tidhahdaa saaxiibkayow adaa igaga habboon binusxika low lificlika qad nadarta naseexada aday naseexaynayso adu waxaad samaynaysa haddaad isfiiriso adiga inaad istiraahdood isla hadasho isu sheegtaa ka fiicnayd wuxuu yidhi anoo yar baad geri u cabsinaysaa adigana ciradaasaa kugu taallee waxaad samaynaysa isma aragtid marka isu afhalceliskaas waa waxyaaba tixda gabaygana ku soo aroora sunnada nabigeennana calayh isalaatu wasalaam sal ku leh sunnada nabigeenna inuu qofka isaguna tuu raba jeediyo qofkii kalena uu u hadloo saasaad dhihi lahayd uu yidhaahdo oo wax sunnada nabiga sal ku leh calayh isalaatu wasalaam haye شيكر تحديثك ها مايا هاي هذيك عمد عس أثير نهر هذيك ويا هذيك هاي حديث كاس هرتي هرتي استاك وكا شيكيس هاي أرد مركي وحوي هذا الكسو قاري النبي xoolihii maka nimankii reer quraysheedaha ayaa hawaazin iyo taqiif iyo xoolihii laga soo helay qaraantii la qaybiyey ee waxoogay hadal soo gaaray ee nabiga reer ansaareen taarintii ka yar xumaadeen ay yidhaahdeen nimankii reer quraysh baa loo qaybinayaa xoolihii wasuyuufunaa taqturu min dimaa'ihim safaayada dhiiggoodii baa ka tifqaya haddaanu islaamka qasab ku soo gelinay buu markuu la hadlay wuxuu u sheegay minnada ilaahay dunyadan qaybsano ilaahay darta idinku ururinin miyadan ka ahaynan fadliga ilaahay darta idinku gelin الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن نسوي الهاين لكن دبوا إلى هلا وحلا واحد هرم هاين كاس غير هذا هذا شو حد يلا هيدين سو لكم صو عيرين وأنا لكم أنا ندم سو كريا ما ذا هين وقرب ما نكسين سو صار ما ذا هين وما نكوهيرين سو ريرا هيجي ما هي سو دفاع لكم أنا دفاع سو نفي مال يهيري هو كل ما نقص ما ده هيدين marka saas gabayada tixdaana aad bay ugu badan tahay gaar ahaan qaybta guubaabada iyo doodaha iyo munaadaraadka markay tahay waayahan dambana gabayada absharbacadla waa ku aragteen soo maa isagoo qaabka hadlaya marka madmuumadu qaabkaasaa ka mid noqon doona laakiin mucdamka badankeed isagaa hadlaya marka dambena hadalkaa marka uu kasoo sheegay ninkii u hadlaafkiisii buu u jawaab celinaya aadaab buu inagu baraya marka hadalka iyo jawaab celinta wax badanoo marka intan layna yidhahda inaga guuxaya inaga guuxaya buu afkeena inta uu ku hadlo buu soo bandhigaya sidii inagoo hadlayna markaasuu jawaabteeda ina siinaya iyada lafteedu waa laysoo fogaya wixii kaa guuxayaa bannaanka la dhigaya marka u horeysa wuxuu ka hadlay horodhac iyo furfurashadiisa horta adduunyadan iyo joogitaankeedu kala hadlay inaan cidi ku waareen inuu maalinba maalinka ka dambeeya aduu waxun kaa go'ayo cimrigaagiina wax kasii dhammaanayo jirkaagiina hoos u sii cunmayo maalintii iyo habeenka ismarayana adiga ay ku cunayaanoo ku baabi'inayaan buu tilmaamay markay sidaa ahayd in rag kala tegey qolada hurdi iyo khuuro ay u joogto iyo hablo iyo gabdho yaryaroo u aroosa ay u joogto ragna himad sare iyo waxbarasho iyo darajooyin sare iyo daartii aakhara guryo ka dhiso ay himadooda ku xihan tahay qolan calooshood la ciyaar ay yihiin iyo farjigooda la ciyaaraano inamaa hamuhu batnuhu wa farjuha yihiin habeenkii khuraa ka dhacaysana alla yaabi hamigiisuna maxaad cuntaa iyo xaggeed haween la seexataa ay tahay in horta labadaa loo qaybsamay adduunyada dhammaanaysa dadku iyagoo labadaa un wada dhammaan buu tilmaamay kadibna wuxuu ka hadlay cilmiga iyo waxbarashadu faa'iidada ay leedahay iyo haddaad wax barata faa'idaad ka gaari faa'iidooyin aad u tiro badan buu tiriyey oo marka la sheega la tiriyo mid walba ad iyo aleelahay keligeed hadday noqon lahayd cilmigu in loo xaydxayta wuu noqon lahaa waxaan ku geli aleelaha maalintaa haddaad xaas leedahayna fur carruurta haddaad dhashayna isaga dhaqaaq waxay hawlaad haysana bannaanka iska dhigo cilmigun cimriga inta kaaga laaban u xaydxaydun baaba ku geli arrintaasoo kaleetuu ka hadlaya marka cashirkeennu maanta intaasuu ku saabsanaan doonaa labadaa qaybood kadib uu dhiirigelin cilmiga markuu fadaaishiisii iyo faa'iidooyinkiisii iyo samaradiisiiyo kuu sheego buu kugu soo celinaya inuu kugu dhiirigeliyo siduu kugu dhiirigelinayo haddana wuxuu ka hadlayaa jahliga foolxumadiisa ninka jaahilka ah uu qaadi oo miiska saari oo qaadi oo dhigi oo xagga geyn oo xagga kaa tusi oo xagga kaa tusi kadib buu wuxuu isbarbar dhigi doonaa laba nin nin caalim oo cilmigii yaqaano oo faqiira oon xoolo badan haysan iyo nin jaahiloo dhega xiran oon diin waxba ka ogeyn oo maal iyo xoolo la fadhiya labadooda buu isbarbar dhigay isu faanin markaasuu ninka jaahilka intuu meel kaga soo haro xoolo haystay buu ninka calimka diinta yaqiinana meel sariya samadu geyn inta uu sheegayana wax la taaban karo ku taabsiin waxaa ka mid a marka uu leeyahay walaysa lijaahilin fi nnaasi macnan walow milku lciraaqi lahu ta'ata xataa mulkiga ciraaq ee meel kasta hadduu haysto jaahila waxba kala ogeyn dadka agtooda wax qiimo uu kaleeyahay lamaad waxaa ka mid a markuu jahliga ceebihiisa kuu sheegayo cilmiga isbarbar dhigayo wuxuu leeyahay nin joogoon la ogeyn inuu joogaba iyo nin maqan oo nin jooga loo haysto waxay kala yihiin buu nin jaahila aad isagoo joogun maqan yahay waxaa ku tirsaneen yaa ogba horta inuu joogo inuu maqan yahay ninka caalimka ahana wuxuu leeyahay hadduu maqan yahay xataa dadku dhex joogay waa kii saayin masalada isagaa caddeeyey baa la dhihi alqaahdak ninkan kitabkiisa aqriyayno waa isagoo nala joogayna mid tahay waa markuu ku leeyahay watufqadu in jahilta wa anta baaqin watuujadu in calimta walow fuqidta marka wuxuu isu faarinayaa isu barbardhigayaa nin caalima oo diinta yaqaana iyo nin taanu wax ka ogeyn oo isu kaa barbardhigaya wuxuu ku dheh haddaba ama nacaska ardaalka aan waxba ku filayn noqo ama ninkaa ragga ah ee xidigahiya samada hahaabanaya dadkuna wada hiigsanayaan noqo markaanbaa intaad xidhxaydato baadiha leelahay ninkaa maalayacniga macnalaawaha maxaa iga dhigin ninkaa xidigaha la wada hiigsanaya hahaabanaya noqonayaan arrimahaasoo dhan buu ka hadli doonaa kadibna akhlaaqda iyo aadaabta lagaaga baahan yahay markaad cilmiga baranayso buu wax ka tilmaami doonaa wuxuu ku leeyahy cilmigu ikhlaas iyo camal kama maarmo cilmigu waxa la barto oo fii fikriga tiyoori inta la barto la iska xafido oo la iskala wareega meelaha maaha waa wax lagu dhaqmo dadkuna waxbay ku dhihdhihi doonaan markaad maalmo wax sheeg sheegto alla waa lagu buunbuunin doonaya abdana lagaa rigin gadxunyaan lagaa tuurin wain ucطita fiihi tuula baacin وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست ساسو كله دونا كدب وحو كاغدي دونا علمي ما كاد براتو إن أد وحان فهم أن تشيرين يا معنى أن تشيرين يا مال عن هبورين أدو لبنا دعوة مال حنكاتو رفهم حمدا ولبا إن أدو يسوون نقض اسكشا كده وقال كان يحفظ أن تتلو ما سحبا من سوا خلط وحلو هنا القاك فهمك فيه مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت marka insha allahu tacaala waxaasoo dhani waxba yaanan sii carsho carshaynine welba halkiisaan ugu tegi doona hadii aan la yidhahdo waxa uu yidhi abusxaq alalbeeri tafutu fu'aadaka alayaamu fatta watanxatu jismaka asaacaatu naxta tafutu way burburinaysaa fu'aadaka qalbigaaga alayaamu maalmaha ku marayaay fattan burburin maalin kastoo ku maraba qalbigaaga iyo dareenkaaga wuu burburinayaayoo waxyeella u geysanayaa watanxatu way xoqaysaayo way hoolaysaa jismaka jirkaagana asaacaatu saacadaha ku maraya naxtan xoqitaan naxtal khashab baa layihahdaa ama geedka markaad qorayso wuxuu yidhi maalmuhu jirkaaga maalin walba waxbuu kaa goynayaa qalbigaagana maalin kastoo ku maraya saacad kastoo waxbay kaa goynaysaa arrintaasi cimrigeena dhan baa wuxuu ka kooban yahay maalin iyo habeen sii loo tirinayo toddobaad noqday kadibna bil noqday bilihina sanad noqdeen buu cimriga ka kooban yahay soo ma sadarta bulcitaaya soo kii lahaa maha alleylu shayaba wannahaaru kilaahumaa ra'sii bikatrati maa taduuru raxaahuma habeenkii iyo maalintii wareegooda badnidiisii unbaa jirkaygiina ciroobay madaxaygina ciroobay jirkaygina burburay marka maalintii iyo habeenku saysaa kugiisu dabamarayaan gabalkii baa dhacay qoraxdii baa soo baxday gabalkii baa dhacay qoraxdii baa soo baxday gabal baa dhacay qorax soo baxay loo leeyahay unbaa shalay adoo ilmo caruura maanta ba adoo cirrala lagu arki maalinka dambe saad cirro u lahayd unba adoo lixaad lixdii lixaad qaar ka fadhiistay lagu arki ninkaaba shalay ordayey walbuu cuskanaya hadduuba kacaba maxaa saa kuu galay maalintii habeenkiis laba socda marka wuxuu ku leeyahay maalintiin habeenkan ku marayaad arkayso ee bishii markay dhammaatay kiradii gurigii iyo mushaarkii degdega aad u doonayso ee bishii may dhammaanta aad leedahay waa cimrigaagii oo dhammaanaya iyo adigoo sii baaba'aya jirkaaga wuu gurmayaa buu kuleeyahay wuu sii gurmayaa tafutu way burburinaysaa fuaadaka saa darteed waxaad arkaysaa qalbigaaga iyo dareenkaaga qofku maalin kastaba humuumta dunyada way kugu sii badan walwalkeeda iyo murugadeeda way kugu sii badan say kugu sii badanayso xasuustaagiibay waxu dhimi marka dambe garashadaadii caqligaagiibay se kuu wado humuumta kugu wada kugu wada kugu wada xasuustaadii baa baabii garashadaadii baa baabii maskaxdaadii dibugurashay bilaabi waa duqowday gadaal baad u guratay waxaad taqinaad halmaantay likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-an wey sooma adin waxba kala garaynin baa is arkay saa darteed tafutu fu'aadaka qalbigaaga iyo damiirkaaga iyo caqligaagaba way burburinaysaa alayaamu maalmuhu fatan burburin watanxatu way xoqaysaayo way hoolaysaayo way qoraysaa jismaka jirkaaga asaacaatu saacaduhuna naxtan qoritaan oo waxunbay kaasii goynaysaa had iyo goor watadcu kalmanuunu geeriduna way ku yeeraysaayo waa ku gacan haadinaysaa ducaaa sidqi yeeritaan dhab oo run ah oo kullu nafsin daa'iqatu lmowti wey adna xaggeedin baad usii socotaa daqiiqadaha sakanada dhig lama aragtay waa cimrigaagayoo sii dhammaanaya iyo aakharo usii dhowaanayso qoraxdan aad doonaysa durba inay dhacdo oo cimrigaagan bay ka go'an tahay haddaas haan joogno salaadda markaan tukanaynay haddaan geeriya aakharo uga dhownahay soo maha meel baa laynooga yeerayaa waan soconaa marka soo soco soo soco way yeeritaan dhaba watadcu kalmanuunu geeridu way ku yeeraysaa ducaaa sidqin geeri dhab ah waxayna ku leedahay alaa yaa saaxib ee yaa saaxibi تعالى يا صاحي يا صاحبي هيه تجد وانت مراد مرخم اول كتاب سلسله قلت تجد وانت هاي ان شاء الله مرحت العراق هوي يا صاحبي بهيد بعض يأذي بقى لقوي ولا لقعي ومحل لقعي حقين لقي ماشي لقي ملحاها كل شيء هكذا هكذا مقران ان شاء الله تعالى ألا يا صاحي يا صاحبي صاحبك يو أنت أذيك يعني أريد دوني أنت أذيك أذيك أذيك كربا أما قفك لو سعطا ما نبا وحا لغا شيغي أرين بو كهدلي markaasuu wuxuu yidhi dadka soo fiirfiirini halkay wuxuu yidhi ninka midigta la fadhiya aan u jeedaa midig baa la wada fiiriye markaasuu yidhi may kabdiixa baan u jeedaa markaasuu yidhi may maxaa aradaa ka fiirin bui adigaan kuu jeedaa geeridu waxay ku leedahay qof kale uma socdaan iyo aqbaalka haye dirin adaan ku raba adiga kullu nafsin daa'iqatu lmowti wey walmowtu adnaa min shiraaki naclihi waa laysu yeerayaa geeridan loo wada socdo haddaba ayaamuhu jirkaaga way cunayaan geeriduna dheebe yeeritaan dhabay ku yeeraysaa dadkiina maxay noqdeen waxaad noqotay aniga adigaa laynala hadlaya ay dhegayso araaka waxaan ku arkaa tuxib inaad jeceshahay cirsan gabadh aroosa oo daata khidrin meel qorqoroo weliba qarsoon ku jirta oon cidi kula aragoon hortaa la arag inaad jeceshahay ood ku taamayso ood ku fikirayso oo iyadu u xoogsanayso oo xamaalanayso baan ku arkaa oo cimrigaagii iyo wakhtigaagii iyo saacaddaadii gabadhaa raadinteeda ay kaa qaadatay adoo cimriga ku cunayo malakumoodkeeda ku gacan haadinayo baa waxaan ku arkaa ur adigan inaad ku mashquusho waktigaaga o dhan ku dhumay gabadh aroosa raadinteedii iyo gabadh foodlaya cayrinteed araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan gabadh aroosaho daata khidirin qolqol u saaxiiba daata dawaatu khudur waxaa la yidhahdaa gabdhaha bannaanka marmarin eeshu aynan qabanin ee gurigaba soo dhaafin ee ninka guursaday maahane cid kalaba xataa aragti iyo ina aanay la wadaagin waa ti imri alqays soo maha wabiidati khidrin laa yuraamu khibaa'uha tamatactu min lahwin biha hayra mucjali markuu lahaa waa tii uu lahaa waxaan u gudbay xataa waardiga intaan u dhaafay tajaawaztu ilayha axraasan wa macsharan xiraasan calaya low yushiruuna maqtali markaas waxay tiri arrinkaan ku dhacday maxaa ku soo dhaafiya dadka naf bay hayso anigan waardigii baan dhaafay markaasa waxay tihi nin caqli barid markaasaa waxaa dhinaa waxaad iska dayso faqultu lahaa siiri waxaan ila wadi waan la baxay buuri meel bacaad aan la tegey falamaa ajaznaa saaxat alxayi wantaxaa binaa batna khabtin liixi qaafin caqanqali hasartu bifooday ra'siha fatamaayalat calaya hadiima alkashxiraya almukhalkhali waa taqaanaa amrulqays haddaad akhrido ama acsha sagiir aad akhrido hadda halkaanba adiga waxaaba kuu cadba mucallaqaadkii baad akhrisataayo lugaheedu seegan yihiin kaanaa khamsaha bishowki muntacilun baad leedahay inay qodaxalka lugta kaga jirta hallamada rays magaadhadeed waxaasaaba kuu muuqda bidhi adiga waxaa kuu muuqda tii kale yidhi muhafafatun baydaau hayru mufaadatin taraa'ibuhaa masquulatun kasa janjali kalaxyaha muraayad baad moodaa oo kaleeta ad raadinaysaa araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos gabadh aroosoo daata khidrin qoqol u saaxiiba oon qorqor hooseba soo dhaafin oon cid kaleba arag abatta ay gooyeen alaaqaha furitaankeedii alakyaasu intii cuqalada waxgaradka haydii batangoy ay intii waxgaradka hayd cimrigoodiiyo aakharadoodiiyo daartoodiiyo darajooyinka sare ku fikiraysay ay walwalkeedaba meel iska dhigeenoo aan iyaga walwal iyo walbahaarba ku haynin oo agtooda wax qiimiba aan kalahayn wuxuu ku leeyahay adiguna waxaadna noqotay batnuhu wa farjuhu nin la ciyaaraya muhiimada adigu waxay noqotay maalkaagii fikirkaagii caqligaagii cimrigaagii xayaatadaadii gabadha cayrsigeeda iyo gabadh foodlea daba oradkeeda baad ku dhimisay sida cumar dhabayaco baad ku dhimisay cumar dhabayaco waxaa jir nin waayeele ninka yiri weeye cirro cumar dhabayaca biyo isagaa iska hadlaya nin madaxiisa iyo garkiisa iyo xirigiisu cad yihiin buu ahaa wuxuu yidhi sii cirradayda lai moodaya waayeen unbaaniyo wiilkayga yara xaydara oo gabadh foodlea fiidkeeda cayrsanay nin baa nala arkay buu yidhi kaasoo kaleetaad noqotay buu yidhi adigoo cimri kugu socdo baad gabarh foodlaha cayrsi aad ku socotaa xilli ay raggii waxgarad ahaa ee naftooda eegay ee ayaanta ku socota iyo akhra waxa jira iyo geeridu sida ay tahay iyo si yari iyo weyn aan laisugu daynin inay arkay intay meel iska dhigeen aakharadoodii iyo diintoodii u xayxayteen baaduu xaggaa usii jeedaa buuri waaba dagaalaad ahay ee meeshaasa jirtaa abata ay gooyeen talaaqahaa furitaankeeda alla kiyaasu intay waxgarahayd batan goyn tanaamu dahra zamanka dhanba waad seexataa waaba iska huridaal ويحك إنكارك وضع عليه في غطيط بها أدو مليبا خورين أيه أنت هرد ساحته تا خورة كابا حيسحل لك مركز تبا وادي ردال ترى مقالة هبين كنا قيشة ما ننتين خوري سو أركي مثل قرار رمضان كبرك اللي قالوا هبين كنا تربية دولة عياري كسو تشيلة ما ننتين لأنه هردين صلاته ضعفانها دوركم حسمين لها waxaa laga yaabaa salaadahooda tukadeen ka tagin u jeeday wuxuu leeyahay habeen baa ku soo mariya maalinba hurdada baa wax weyn kula ho cimrigaagii dhan ba hurdiyo quura dhamaysay waxaa la yidhi sideed saac inaad seexato weeye maalin afar labaatan ka saac soo maaha sideed saac haddaad seexato cimrigaagii saddex meelood meel inay hurdo ku dhammaatay soo mogi afar iyo labaatankii saacba sideed saac baa sulita soo maha haddaad sideed saac afar iyo labaatanka saac seexato cimrigaagii dhamnaad lixdan sanaad joogtay labaatan sano hurday ku tagtay suluskii cumrigaaga hurdiyo quuraa qaadatay waxaan waan wax dadka laga dhaadhiciyey waa toddoba saac iyo sidii saac inaad seexato wax jira maaha waxaan aqaanaa rag labaatan sano yidhi afar saac ka badan ma seexanin dadkana ugu caafimaad badan oo nin iyo laba iyo saddex iyo afar midna aan ahayn habeenkii haddii la gaaro wuxuu yidhi waad seexan waxaa tahay jiifatun billayl habeenkii bakti baad ku moodaa buuri wax agtaada ka dhacaya iyo khayraadka iyo raxamaadka habeenkii ku dhaafaya iyo habeen cilmi inaa usoo toostoo waxbarata maba kugu jirtaba qorshaha haddii aad hesha gabadhi aad raadinaysayna waxa kuu weheliya waa hurdiya khuuro tanaamu dahra zamankaaga iyo xilligaaga o dhanba waad hurudaa waa seexataa way xaka inkaari kugu dhacdaya fii qataytin biha wibaadoo khuurinaya xataa idaa mutta markii aad dhimato ilaa aad dhimataad intabaata soo too soo baraarugi doontaa ama marka aad dhimato ee wax walba ku dhaafo yaad soo baraarugi doontaa hadalka wuxuu uga jeedaa qaay ahaan hurdadaad dayn maysid ilaa aad dhimato haddaba su-aalna waa ku xalamaha xambaaran tahay lamaan tahayoo wax waad hurdaayo hurdu ma nafta kaa qaada iyo waxan kale ma markaad dhimato baa gabadh foodlea caylsi iyo hurdo khuuro dheerah markaas intaad ka soo baraarugto baad wax qabsan doontaa markaad dhimato suuragal baa ana waqtiguu kaa dhammaaday way markaas fakam fakam daa daa adigani imnisaad anta adigu makhduucun mid la khayaanay oo tala ka farihiisa ka baxda oo ka hoos baxday aad tahay wa xataa mataa ilaa goorma baad sidaa ku jiri oo dhaqankaagu sidaa ahaan wa xataa mataa ilaa goormaadan laa tarcawii ka haraynin canha hurdada iyo hawaan caylsiga iyo dabooradka ilaa goormaad wadi doontaa oo goormaad iska dayn doontaa wa xataa ilaa goorma goormaad wadi doontaa waxa soo kama xiiqdid soo kama daashid soo kama noogtid goormaa isdaba qaban doontaa goormaad baraarugi doontaa ma hurdiya hawaan daba oradun baad ku jiri oo calooshiisa iyo farjigiisa la ciyaarun baad noqon abaa bakrin abubakarow dacawtuka waxaan kugu yeedhay low ajabta haddaad yeesho hadalkayga ood aqbasho ilaa maa fiihi waxay ku jirtaan kugu yeedhay xaduka nasiibkaaga aakhriya adduunba low caqalta haddaad wax kala garatood caqli yeelato haddii aad hadalkayga yeesho qof caqli loo wax garanayana noqoto waxaan kugu yeerayaa waxay nasiib wanaaggaagu ku jiro munaadaa xudufa minhu xarfu nidaa soo mahayn abubakarow dacawtuka waxaan kugu yeedhay low ajabta haddaad hadalkayga yeesho oodan iska dhaga tirin ilaa maa fiihi waxay ku jirta xaduka nasiib wanaaggaagu ku jiraan kugu yeedhay low caqalta haddii aad wax kala garato nin caqli la noqoto oo muxuu yahay waxaasina ilaa cilmin baan kugu yeedhay cilmi iyo waxbarasho takuunu aad noqonayso halkaa wuxuu bilaabay cilmigii sidee buu nasiib wanaagayba ugu jiraa cilmigii inuu sharxo kow dhegaysu yidhi cilmigaan kugu yeerayo waxaad ka helaysa kow takuunu waxaad noqonaysaa bihi cilmigaa waxaad ku noqon dartii imaaman nin laga dambeeyo mutaacan warkiisa la maqlaad noqon in nahayta haddaad dadka wax ka reebto wa in amarta haddaad wax barto waxaa sameeya haddaad tidhahda waa la yeeli warkaaga waxaa daaya haddaad tidhahdana waa lagaa yeeli adoon askari wadanin oon boolis wadanin oon maxkamadii kuu furayn oon xabsi lahayn waxaa dhihi waryaada waxaa la iska daaya ma fiicno ma banaano dadkii way ka hari waryaa waxaasa wanaagsana ha la sameeyo dadkii way samayn war ninka madaxdii wuxuu askar iyo boolis iyo xabsi iyo maxkamada u samaystay in warkiisa la maqluun soo maha adoon waardi lahayn oon askari lahayn oon boolis iyo maxkamada lahayn baa warkaagu socon adamuna wuxuu ugu jecel yahay waxaa ugu jecel yahay waxaa ka mid ah in warkiisa la maqlo oo warkiisu socdo ilmahaad dhashay iyo ardaydaadu markay warkaaga diidaan soo waa guguban maaha ilmo in la dhalo aadamu waxyaabahay u dhalaan waxaa ka mid a inay wuxuu amro oo amarkiisa qaato oo wax ka reebo nahyigiisa qaato oo helaa ka mida hadeedadaa galbeedka caruurtii markay laga samir noqdeen waxa la xayaysiiyo ee ilmaha booskii sii galay waa ayda ayda wey markaasuu nin baa wuxuu yidhi xadiidkii daciifka ahaa ee akhir zamaanka waxaa iman doonta xilli ay carruurta hata inaad korisaan ay ka fiicnaan doonto jir wa kalbin ayar inaad korsato ka khayr badnaan doono wuxuu yidhi waxaan u malayminayo xadiidka macnihiisa haddii laaho qolyahan aragnay waa ku dabaqmaya waxaa la xayaysiin waa la soo dhejin waxaa leelahay waa baari ugu dhega nugul yahay kac markaa tirada u istaagi fariisan markaa tirada u fariisan waxaa way suu kala dhugul kala dhega nugul kala qaalisan yahay waa la gadan waayarka dhanay bay wataan wax si u soo socdo wax kala dan kala mar xidhi fariiso fariisan istaag u istaag orod warad soo noqo soo noqo amarkaasuu raaba bas amarkiisa la qaatay in la buliyay oo wax walba u tahay wuxuu ku yidhi adigu imaaman nin laga dambeeyaad noqon oo mutaacan warkiisa la yeelo in nahayta haddaad dadka wax ka reebto waa in amarta haddaad farto allah imaam hebel baa yidhi baa lagu dhihi bas arrintaa loo dhaqaaqi maayo si wixii loogu sii socdun buu waxaad dhihi xaaraan weeye waxa iska daayay ah imaamkii baa yidhi xaaraan weeye ka baxaay waa ka dhici askar uma bahrin marka kii kale hadduu maamulka hadduu madaxda dad u diidan rabo meesha waa inuu askari iyo gaari booliis iyo istaajiyo wey oo idaacadda ka hadlo joornaalka ku qoro askarna ku daro adee askar uma bahrin ma rabtaa sidaas cilmiga barade laba wayajli wuxuu faydayaa maa bicaynika isha waxaa kaa saaran oo min khashaaha daboolkeeda daboolka jahliga indhaha kaa saaran buu kaa faydayaa oo yahdi ka ariiqa jidkuu kugu hanuuninayaa idaa dalaalta haddaad dhinto wuxuu yidhi jahliga indhaha kaa saaran ee xaq iyo baatil aad kala garan laadahay ee masaladii meelaad ka doonta aad garan laadahay ee maalinkii waagi intuu bariyey intaasoo wax ku soo marayso waxan ma baadiba ma hanuunba ma xaqba ma baatilba ma xaaraanba ma xalaalba ma waajibba ma sunna ma makruuhba ma mubaaxba aad kala garan laadahay indhahaaga laba tooshoo waaweyn buu ku xidhi dhacdaad ku siisa wixii buu bidhaabi wayajlu maa bicaynika min khashaaha bayn dhaliid in indhaleba indhaqadaa tahay waxbaad kala aragtaa nuur iyo iftiin baa indhahaa ka baxaya haddii aad waxoogay wax kala garan weydo oo mugdi kugu soo baxana wayahdi ka ariiqa dariiqa toosan ee xaqa ah ee nabadgelyada ah ee jidka dunka intuu ka baxo aakharo gale ilaahay aad barida maalin kasta ihdina siraata almustaqiima aad leedahay jidkiibuu kutusaya wakaasuu ku leeyahay kuwa wuxuu ku marinayaa nabigu yidhi waxaa tidhahdaa lagu yidhi wa ana hadaa siraatii mustaqiima fatabicuuhu waxaa lagu raaci karaa inaad cilmi leedaho taqaano haddii kale waxaad noqon wadaadadu waxay yidhahdeen taqaanaa markaad caamateedan cilmi aqoonin wadaadada waxyaaba badan baa loogu maamaayo hunguri iyo saqajaannimo iyo qaabsocod xumo ku saabsan laakiin wadaadadu caamo waxay ku yidhahdeen ma maqashan weli erayo badan oo ninka caamadu markuu yahay waxay yidhahdeen caamo waa la ooman ow ninkii yidhahda iska daba didaa xagga haddaad hor orday ku daba didi xagga haddaad hor orday ku daba didi waxaa weeye saasoo kaleeto wey marna waxay yidhahdeen ninba wuxuu yidhi caamadu gaalana maaha islaanna maaha hadba waa ninkii hormara oo haddii uu mid xuni gaalnimo u hormaro way ku daadan se kuwa adduunkani awjilaani baa iskale intay dheheen caamo badan ma rumaysan aakhari adduun baa awjilaani baa iskale intay maraaqo lagu yihiso lama rumaysan dadkaasi diindoon iyo xaqdoon weeye halkaa maxaa ku riday caamani baa ku riday waxaan joogay tuulo soomaali degto waxaa la yidhi tuuladaas qiso cajiibaa ka dhacday nin dayaan la yidhaahdo baa soo maray xili lagu qiyaasay kontameeyadii miyay ahayd mise afartameeyadiiba ahayd kun sagaal boqol iyo afartan kun iyo afar kontonkii dadkii wuxuu ka dhaadhiciyey laba ilaah baa jira ilaah weyne ila ilaah yare ilaah weyne waa kaa taqaanaan bui ilaah yarena isaga dayaana isku magacaabay isagoo meeshii dadkii rigaystay baa nin weynaada yimid ninkiibaa markuu sheekadii maqlay wuxuu yidhi warkiiba waan ku jirna tegi waan diri qolyaha galabtii dambe dhoolatus military ku sameeyey dhoolatus military reebaadiyaha waa garanaysaan soo ma bahal riga la dhihi jiray ahayd galabta inta lasoo baxo rag uu rigeeyo awoodda awoodda reer qabiilku leeyahay qabaail kale la tuso galabtii bay wayaadkii oo meel fadhiyay soo agmareen ninba sheekhi u yeeriyey sheekhay dayaan weeye belehin annaga dayaan garab taagan waa ninka laba ilaah sheego wey arrintaa maxaa keenay dadku inay dayaan oo laba ilaah baa jirtana difaacan caamani baa keentay saa darteed wadaadadu waxay yidhahdeen waxyaaba saasoo kaleetoo tira badan dowmaha waa nin indhala de ninka caamada waxaa la yidhi waa nin indhala haddana waxay u usha intaad u qabato tira adarena keen uun kaa israac ma dabbaad ku wadda bogadaad uga tallaabsanaysaa ma door cidlaaad geynaysaa ma yaqaano ninka caamad ihi waxaa la yidhahdaa waa u xirsiin dhooloo miidhan xirsiin dhoola inta intuu nin qori ka xogoo gabadhiisu dhiibay yuwaan carar intuu yidhi buu dhuuntay markaasuu meel bannaana shan fadhigay ninkii baa intuu yidhi xirsiin dhoola meel bannaanka fadhidaa marka wuxuu diin moodi ninka caamada markuu yahay wuxuu diin moodi waxaan diin ahayn shirki buu ilaahay ku caabudi wax naar lagu galo cimrigiisa dhan ku dhumi nin baa xajka isku aragnay dee sagaashan iyo li sagaashan iyo labadii xilligaas aad u kululaa bisha juun buu kusoo aaday aad u kululaa afartan iyo shan digri markaasaan carafoon khaymad iyo waxba lahayn baan ku kululaanay annagoo kulul buu yidhi soomaaliya kusoo xajoogow ikhwaano wayna soo dhibeen buu yidhi anu tan dooma imanin waxaa yidhi ikhwaano maxaa soo doontay anu qabriga annagu aan u soo xajiyey buu yidhi ninkaasi maxaa carafu taagan yahay waxaan boomayma nin buu carafiya kacbo toone ninna waa dhawayta waxaa laga sheegaya kacbadu tawaafayay isagoo wareegayo wuxuu yidhi waa ilaahay mahadda alxamdulillah haddaan qabriga nabiga tawaafayo maanta kuwa garanaya wuxuu tawaafaya maxaa gaanay caamanimo ninna intuu kacbada la geeyo tawaafay allah dhin naxariista wuu dhintay oo reerkii ahaa weligiiba see loo xajiya ama dhin buu saddex goor shoodka hore markii hal orda la yidhi saddex goor la rucleynayo iska fadhiistay wuxuu yidhi anuu cibaada anu imid ciyaar baanu imid meesha waxaasoo dhan maxaa keenay caamanimada wey markaad daba dhegayso wayajlub wuxuu faydayaa cilmigu maa bicaynika ishaada waxa ku daboolan oo min khashaaha dabool iyo mugdiga saaran buu intuu ka faydaan nuuc iyo hillaac ka go'aya wayahdi ka ariiqa jidkuu kugu toosinayaa jidkii toosnaa idaa dabalta haddaad dhunto waxoogay yar sibqatana waad soo garanaysaa jidkii laakiin nimanka horeban waxba aqooni hadduu waxoogay sibqado hagee ka soo noqon oo ha ku taga wey halkaakusii socda wey intaa waxaa kuu dheer mid saddexaadna qabso wa taxmilu waxaad xambaaraysaa minhu min ajlihi cilmiga dartii fii naadiika meelaha lagu sheekaystaya goobaha fadhiga fadhiisatahay taajan taaj madaxtinimaad xambaarsan tahay markii goobaha fagaaraha la isugu yimaado ee la sheekaysanayo ama makhaayadaha la isugu yimaado ama majlis reerka iyo qabiilka la isugu yimaado ama meelaha akhyaara isugu yimaadeen hala yimaadee markaad cilmi xambaarsan tahay dadka baad ka dhex muuqan weydo markaad timaado kala leexda kala leexda u baneeya u baneeya lagu dhihi dadka maxaad dheer tahay waxaa loo baneeya hadda adiga ma hugow waa cilmiga goobtaad fadhiisataay dadka baad ka dhex muuqan ishu xaggaagay soo eegi dhegtu xaggaagay u soo juujahayn marka hadal tiraahdo waa la wada aamusi dadka waxaad moodaysaa inay shimbira dusha kaga taagan tahay ninka madaxda la aamusi maayo laakiin aduu markaad cilmi taqaano dadka dhanba goobaha iyo fagaaraha aad fadhido waad ka tilmaaman tahay taasi tee rag u dhintay sowmaa wa taxmilu waxaad xambaaraysaa minhu min ajlihi cilmigaa dartiibaad fii naadiika goobaha bannaanaha lagu sheekayso taajan taajka madaxtinimada taaj waxaa la yidhahdaa astaanta boqortinimadee loo toli jiray ninka markii la boqrayo ee soomaalidu caanaha ay ku shubayso waxbaa loo tolaa sooma waxbaa loo saaraa kaasoo tilmaamaya boqor inuu maanta kadib yahay oo dadka iyo reerka goobaha majaalista sadrulmajaalis iyo madaxdooda u leeyahay oo isagu reerka ay ka dambeeyaan goobaha majaalista markaad timaada saasaad noqon min madaxa tahay waxaa afar ku ah wayaksuuka wuxuu kuu xirayaa aljamaala qurux idaa carayta min caraa yacra markii taawul faacil lala xiriiriyo waxay noqon darabta carayta min caraa waxaad arkaysaa mararka qaarkood iyagoo kule cariita khata way ina laka fiiha waxaa lihi ninkan qama laa qaamuusa lahu falqur'aanu qaamuusun soo maha ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacraa min facala yafcalu inaytaad garata yafcalu weeye marka marka maadaama waxaa leeyahay facila wey yafcalu marka carayta waxaa leeyahay cafwan facala wey carayta markaad qaawanta adoo qaawan buu cilmigu dhar kuu xiri oo see kugu xiri soomaydaan arag nin dabeecadda ka arradan oo dabeecad laawo ah laakiin cilmigu yaqaano loo daba ordayo soomayd arag aabbahay wax iiga sheekeeyey nin baa laameetala facal ku akhriyi jiray sheegi maayo rag badan idin ka mid ah garan allahu naxariiso u dhintay wuxuu yidhi markay xerta ay akhrisanayaan markii raashin naloo keeno raashinka horta halka annagoo fadhina buu isagu soo jiidan jiray oo cuni arday xerku way fadhiy markuu ka bogo buu gacanta gelin markaasuu walaaqi markuu walaaqo buu soo riixi markaasuu dhihi cuna ninkii arday ee waxoogay ka cagajiido sarko gacantayda hadday quruntahay cilmigana qurun weeye bax u dhihi bax cilmigana qurun weeye gacantayda hadday quruntood ka qasanaysa gacantayda cilmigana saa weeye bax ninka ardada intaa maxay u dab ninka sidaa leh ee hortooda ku cunaya ee saa u walaaqaya maxaa loo daba socdaa cilmigaa baa lagu daba socdaa wax kale maaha adoon aqoon lahayn adoon caqli badan lahayn oo dadku ayna ku qadariyeen buu cilmigu nin weyn oo la qadariya kaa dhig soomaaliya nin badan oo tala hadday timaadaan caqli looga baxsanayn laakiin cilmi loo daba guurayo wayaksuka aljamaala idaa carayta haddaad qaawan tahayna dhar buu kuu xidhi quruxsan afar sow maaha midda shanaad yanaaluka waxaa ku soo gaaraya nafcuhu cilmiga waxtarkiisa maaduumta xayan inta aad nooshahay inta aad nooshahay cilmigaagu wax kuu tari oo kow waxtarku waa laba qayboodoo waxna waa manaaficdii hadda aan sooba sheegnay uu soo tiriyey in amarkaaga la qaato in taaj madaxaaga saaran yahay inuu ceebahaaga oo dhan qariyo oo ceebahaagaba aan la dareemin inuu indhahaaga julmiga intuu ka qaado dariiqa saxdaa ku tusiyo intaa marka laga soo tago ninkii aqoon lahaayey maanta shaqa ma waayo sooma meelaad meel diilkaaga uu ka soo baxo waayi mayse waxbaro laakiin adigu saa darteed waxaa lihi man araada alaakhirata facalayhi bilcilm waman araada addunya facalayhi bilcilm waxaa lihi cilmigu raacay intaa waxaa kuu dheer wayabqaa dikruhu sheeg sheegiisi iyo magac wanaaggiisu way kuu hari laka adiga in dahabta haddaad tagtoo dhimatana magacaaga iyo sheegaaga wanaagsan waa lahayn sheegaaga wanaagsan waa lahayn bal soomaali taarikhdeena dib ugu noqda yuu magac wanaagsan ka haray intii soo martay bulshada madax ugaasyo suldaano yuu magac wanaagsan ka haray ninkii diin ilaahay xambaarsanaabuu magac wanaagsan ka haray nin baa waxaa lagu yidhi warlaabo la dhihi jiray ninka yidhi dad waxaa ila fulaysan nin wuxuusan adag ka cabsaday isagoo naarta u jeeday intii la dulmiga maagdaysiya dadka xoolahooda dhacayso wuxuu yidhi akhirasoo naar ka cabsan mayse wuxuu yidhi rag waxaa ila fulaysan nin wuxuu saara ka cabsaday ninkaasaa waxaa lagu yidhi nin macalaxaashi la dhihi jiray macallin qur-aan ahaa cibaadana badnaabaa waxaa lagu yidhi warlaabow macalla xaashi baa geeriyooday walle ninkaa inuu dhiman wuu ogaa buuri ninkaasi inuu dhimanayo wuu ogaa salaad badnidiisi iyo quraaqis badnidiisaan garano inuu dhimanayo og buu ahaa waxaa weeye wuxuu doonayay isagu ha ahaadee soo shaahidu khayrin maaha antum shuhadaa hadda waxaa leen maanta imaamu axmed baa saa yiri imaamu shaafici baa saa yiri imaamu maalik baa saa yiri imaam albukhaari baa saa yidhi mar hadduu ina hebel yiri laga daba hadli maayaan leena ilaa hadda inta majaalis la isugu yimaado oo intaasoo daba ay fadhiistaan oo intaasoo baaxisa iyo wax qoraya ay isugu yimaadaan baa waxaa leedahay mas'aladan imaam hebel baa halkaa farta lugta dhigayoo lagama daba laga daba hadli waa wayabqaa dikruhu laka in dahabta cilmigu magac wanaagsan baa kuu haray oo weligaa waa lagu sheeg sheegi hadduu sheegsheegga wanaagsan ee kaa dambeeyana soo nolol labaad maaha shuuq axmed shuuq muxuu yidhi ya wdikru diqaatu qalbi lmari qaa'ilat may wuxuu yidhi wadikru lilinsaani cumrun haani ninkoo la sheeg sheego waa cimri labaad nolol labaad wey marka sheeg sheeg iyo mana magac wanaagsan inuu kaa haro ma rabtaa cilmiga cilmi baro intaa waxaa dheer faa'iidooyinkiisi buu sii tirinayaa nafciga ku gaaraya adduunka huwan cilmigu alcadbu waa seef almuhanadu seefi hindiya lagu soo sameeyey af ka badnaa wey laysa yanbu mid go-do falluuqanta maaha tusiibu bihi waxaad la heshaa maqaatila man aradtaa qofkaa doonta meesha u dhinto taa kaga dhufan wuxuu yihi waa waran iyo hub ciddaa isqabataan ee qalqalloociisii iyo jeejidad googoyadiisa aad garan weydo intaad cilmigii seeftiisa ula fadhiisato bahal seefoo waxay ku dhacda aan ka soo waabanaynin oo markay wax ku dhacda afkeedu intuu jabo ama laabto ama falluuquma aan go-aynin unbaad saa ugu dhufana meel loo dhintoo kana soo hari maayo kaasi waxaa weye saaxadu si fiican uga bixi marka cilmigu waa hubiya seef ninkii la keri waayo oo dafdaftiisu ay badato oo seeragoysnimadiisu iyo jidadgoysnimadiisu ay badato oo masaajidka saa isugu qasoo dadkii walaaqo oo laba mar unbaa intaad usoo urursato hubkaaga cilmiga ula soo fadhiisato unbaad meel khatara intaad kala beegsato dhagtaad ka siiso qalabka waaba dhintay ninkaas beri haddaad alla waa kii hebel wuxuu sheegi baa la dhihi ninkaa maxaa dilay isagoo taagan maxaa dilay cilmi baa lagu dilay waxaa laga ataagay meel khatara laba nin baa isqabsaday hataa magacyadii iyo reerihiisii sheegi maayo xasaasiyad soomaaliyeed baa kici nin axkaanley buu ahaa nin nin caalim buu ahaayo culumta funuunta aad u yaqaanoo xilli lixdameeyadii waxaa leeyahay kontomeeyadii azhar ka soo baxay xilligaa ragga azhar ka soo baxayna ragga waxay ahayn aad u culus markay isqabsadeen ninkii waxaa la isku hays masalaa la isku qabsaday nin baa soo istaagay oo intu kitaab tafsiira halkan gashaday oo minhaajna la kala baxay buu aqriyo wuxuu yidhi walaadka masaladaasaan ku haystaa kitaabka tafsiirka ka dhacay marka isagoo minhaajka akhriyaya ninkii kale uu soo istaagay wuxuu yidhi niyow wixii hore o dhan markuu soo dhaafay cilmi hadday tahay waxaan isku haynin aniga minhaaj matnigii baad akhriyaysaa shuruuxda minhaaj leeyahay soomaalidu afar bay taqaan muqni oo khatiib shirbini uu leeyahay iyo xaashiyadan qalyubi waa camiira iyo nihaayat lmuxtaaj oo shihaabudiin aramli uu leeyahay iyo tuxmat lmuxtaaj oo uu leeyahay uu leeyahay ibn xajar alhaytami oo ibn xajar alhaytami taxfihiisa iyo diin ramli nihaayadiisa ay soomaalidu u yaqaanaan qamaraynka وفي القمرين هدوك لونك الصومالي وغبطة بيسو وغبطة وانا قال الله وقال رسوله غبطة وانا وحيري انت شرح الى هذه المسألة وهو سيس حرف انسو قبو وانكو اقري هذه صوماها انا وحقوني من كتسي علومة عربية ده فنونة مقعية ده طبعا فني وفنون علم العربية مقعية ده كريه كريه فقرام في العراق الدول جيبة مقع نحوية صرف وحانا بمونا مقالة inta kale xagee u jeer mirig mirig mirig indhaha wuxuu yidhi nin hore waxa rabtay weydii laakiin culumta carabiga caalim sheekh waa tahay buuri haddaad magacyadooda tiriso keliya iyadhee naxwo iyo balaaqe iyo sarfi iyo naxwo iyo sarfi iyo waxaad ii tidhahdaa naxwo iyo sarfi iyo bayaan iyo macaani iyo badiic iyo ii tiri nag wuxuu yidhi nin ornas meesha isaga tag buuri isaga dhaqaaq meesha markaa way markuu leeyahay ninkii nin xoog badan oo la socday oo masalada isku haysta ee ku saabsanayd baa intuu istaagay wuxuu yidhi muruq aniga dheh subuuqiisa taabtay xog badan masalana maxmed iraa dheh masalada cilmina maxmed iraa u daar muruqna aniga haya wuri ninkii ninkaa soo daanaansada marka wuxuu ku leeyahay huwa alcadbu waa seef almuhanadu seefaha hindiya lagu soo sameeya aad u af bannaan jiray loo qaqiibinan jiray laysa yambuu mid gu'i ama falliidmi ama afka u laabmi ma aha tusiibu bihi waxaad la helaysaa aad ku dhufanaysaa maqaatila man arata qofkaad doonto meeluu u dhinto baad kaga dhufan intaa waxaa kuu dheer cilmiga xifdiga ahaabuu gaar u sii taabanaya dhegayso wa kanzun waa kayd iyo bakaaro laa takhaafu calayhi aadan uga baqaynin lisantu oo bakaarantuu kaa xadin oo cilmibaad xambaarsan tahay see lagaaga xadin laakiin hadday kutub keliya tahay meesha kuu dhooban oo lagaa daldasho cilmigaygii baa la xaday la qaatay la xaday sooma cilmi lagaa xaday maa cilmi ah ama lagaa dhacay oo lagaa boobay kutub baad soo raratay meelahan kastamkaiyo diyaaradaha ee boodka lagu qabsaday warwaa maa cilmigii baa layga haystaa weligaaba dacwo laalush baan bixin maxaa taqan cilmigaygaa soo daysanaya waxay waxaas cilmi maaha cilmigu waxaa leeyahay wa kanzun waa kayd laa takhaafu calayhi aadan uga baqaynin lisan to ama tuug kaa xadaa mali hadda qur-aankaad xafidsan tahay tuug miyuu kaa xaday cilmigaad xafidsan tahay xambaarsan tahay waad safartay tuug baa guriga soo galay alaabta iyo fijaanada muu daldalan soo maha cilmigaaga miyu waxba ka taaban waxba yeeli khafiifu alxamli qaaditaankiisuna way fudud yahay yuujadu waxaa laga helayaa xaysu kunta meel kasoo tagtaba qaadashada cilmigana waa wax aad u fudud way ka xafidsan tahay intaad diyaarad raacday in sakiiraad wadataa lagu dhihi maayo cilmigaad xafidsan tahay markaad diyaarad raacaysa labaatan kiilaa lagu ogol yahay lagu dharka waa lagu miisaamiyey cilmiga miyaa lagu miisaami laakiin cilmigaa kitaab hadduu yahay yaa kuu qaadi haddaba cilmigu alcilmu maa xawaahu sadru wey waxaad laabta ku wadataa cilmi la yidhaahdaa saa darteed cilmiga la ammaanaya lagaba hadlayo keenan kitaabta ka bowsana maaha ee masaladii markii loo baahay kitaabkii maktabada la isku sii dayn haddii la waayana intii la soo jeestada la xoqan kaamaha ka laga hadlayo خفيف الحمل qaadashadiisa way fududahay yuujadu waxaa laga helayaa xaysu kunta meel kasta oo tagtaba uu kula socdaa waa lagu xiray xabsigu kula geli waa lagu musaafiriyey uu ku raacay wadankaad ka hijrootay uu ku raacay masaajidkaasaa tagtay waa ku raacay waad ka soo tagtay xaafid hiblaa degtay waa ku soo raacay yuujadu xaysu kunta maba kaa harayaba sida hadda inaga cilmigeena bakhaar iyo qolku la dhigo cilmigii u baahan maysa waxaa intaa kuu dheer wuxuu kaga duwan yahay cilmiga sidaasihi maalkii adduunyada yaziidu wuxuu ku bataa oo kuwa tarmaa bikasrati اlinfaaqi bixinta badideeda markaad bixintiisa badiso wadabad minhu cilmi aad wax ka bixiso cilmigii mar kasta ood aada u bixiso wuun sii darari mar kastoo dadkii barto ood sii sheegto wuun sii badan waa bartay waa sii batay laakiin ninkii shariba haysta muxuu noqon hadduu bixiyo baabi kun shirin buu jawka soo gashaday oo toban ruuxbuu mid walba boqol siiyey waa farmariya soo maha laba aayadood baad soo barato laba boqoloo qof baad u sheegtay waadan sii baran soo maha labada aayadood yaziidu wuxuu ku bataa cilmigu bikasrati اlinfaaqi minhu bixinta badan ee la bixiyo ee dadka loo sheego ee loogu deeqo dadka cilmigu waa ku bataa laakiin haddaad ku bakaysho wayanqusu wuu yaraadaa in bihi kafan haddii aad gacantiiya calaa cashiya shadadta aad ku adkayso bakhayr ku noqoto gacmo dooduuban cilmigii sheegayni wuu kaa guuri wuxuu dhihi kan agjoogi maayo kan muu jeedaa aniga bixinaynin allanahay agjoogi maayo waan ka daldalan buu dhihi subaxa dambe adigoo damiirun baa sarkii oo faramadow marka cilmiga xa wuxuu kuu qasbiba haddaad rabto inaad hayso inaad sheegto oo bixiso haddaba xoolihii iyo cilmiga say u kala fiican yihin soo maarka falow qadduqta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu macaankiisa dacman dhadhan haddaan mar walba dhadhamin lahayd cilmigu kuu dhadhami lahaa carabkiisana aadan yaxaas ahayne qof wax dhadhamiyo aatay soomaalida waxay dhahan yaxaasku carab wax ku dhadhamiyo ma laha soo ma oo iska liqaaw nool ma aqaano run inay tahay beenay tahay haddii aad wax qof wax dhadhaminaya oo dhadhan kuu furan yahay tahay ood cilmiga wax uun yar dhadhamin lahayd la aaharta tacalluma inaad wax barataad dooran lahayd oo wax walba ka hormarin lahayd wajtahadta waadna ku dadaali lahayd walam yashqalka canhu cilmiga kaama mashquuliyan hawan mutaacun waxay naftu jeceshahay ood raacday cilmiga kaa mashquuliyan walaa dunya adduunyana bisukhrufihaa quruxdeeda futinta laguguma aafeeyen adduunyadaas lagu aafaysan tahaye saa una usii dabo ordayse maankaagiiba tegey ee salaadaba xataa ka tukan laadahay laguguma aafayen cilmigu hadduu kuu dhadhamo oo cilmiga marka dhadhansato xaggaa unbaa kusii jeedi lahayd waa isaga tegi lahay taas walam yashalka canhu kaamar mashquuliyeen hawan waxay nafku jeceshahay oo mutaacun la yeelo iska raacdo walaa dunya bisukhrufiha adduunyana quruxdeed futinta laguguma aafeeyeen walaa alhaaka canhu kaama mashquuliyeen ani qorowdun beer dhalaalkeed meel beere iyo dhir iyo caleen iyo ay ku taalla dhalaalkeed iyo qurquruxda iyo birbirkeed cilmi kaama mashquuliyeen walaa khidrun gabar qolqol ku jirtana biziinatihaa quruxdeeda kalifta maadan caashiqdeen ereyga kalifta weeye kalifa waxaa la yidhahdaa kalifa bilmar'ati marka la yidhaahdo uu ka daba dhacay wey he ka daba dhacay taa markii uu gaaro waxa tadallulka la yidhahdo uu gaaro wey imrilqays uu lahaa muxuu lahaa tadallulka markuu tilaabay afaatimu mahlan bacda haada tadalluli markuu lahaa maxaa kugu geliyey ana xubaka qaatili agaraki minii ana xubaki qaatili waanaki mahmaa ta'muri lqalba yafcali waxaa kuu keliyey maya jacaylkaagu tugi dilay ku hallaalay wixii same ay tiraadaba inaan samayn nina wuxuu yidhi weligiid ma aragteen ninkii dilay dad ugu jecel wuxuu yidhi jacaylkeeda idilay iyadii dishay baana dad ugu jecla wuxuu ku leeyahay intaad ka daba dhacdo wax indhala oo iyadoon ku indhala oo iyadaa una u muuqata maadan noqoteen cilmigu haduu kuu dhadhami lahaa walaa alhaaka canhu cilmi kaama mashquuliyeen sheekadii uu ku soo bilaabay buu dib u soo xasuusinaya mu jeedaa oo araaka aaka tuxibbi cirtan daati khidrintii dib u soo celinaya marka cilmiga iyo diinta barashadeedu kama mashquuliyeen ani qurowdin dheer iyo geeda dheer iyo dhaldhalaalkeed waa kuwaad waxaan malaynaya guryaha ku samaysan oo kaleeta waa tilmaamaya guryaha reerahooda somayl arag ani qorowdani meelaha la daadaawada iyo dalxiis loo tago baadan ku mashquulshan walaa khidrun gabar qolqol ku jirto gadaal ku qarsoonoo makhabiyad ahna biziinatiha quruxteeda kalifta intaad caashaqdo baadan ka daba dhacdeen marka lixii tobanka bid baan ku daynaynaa وصلى الله وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى بري ورحمه الله تعالى فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تختل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت مؤلفك رحمه الله تعالى halkana markii uu ka soo hadlay cilmiga fadaa'ish iyo qiimaha uu leeyahay oo uu soo yidhi cilmigu sidiisaba in warkiisa la maqlaad ku noqotaa mugdiga indhahaaga iyo daboolka saaran intuu kaa qaadaa dariiqa toosan ku ogaataa oo ku garataa majaalista aad fadhido sharaf iyo ixtiraam iyo tixgelin baad ku yeelataa ceebahaaga iyo dulduleelkaagana dhar asturaad buu kuu noqdaayo wuu kuu ceeb qariyaa faa'iidadiisa dunidaad ku gaadhaa haddaad dhimatana magacii sharaf wanaagsan iyo sheegsheeg wanaagsan baa kuu hara waa seefaan liicin oon jabin ama afkeedu aanu soo laabin oo go'in oo ciddii la garan waaya xaalkiisa iyo jidka ku toosnaan waaya aad meel halisa kaga toogatoos u dhinto waa kayd aan tuugi kaa xadin cidna kaa boobin qaaditaankiisuna fudud yahay meeshaa tagtaba kula soconaya markaad bixisaba wuu sii dararaa oo waa sii bataa laakiin haddaad ku bakaysho wuu baaba'aa kadibna uu soo yidhi haddaad cilmiga macaankiisa dhadhamin lahayd wax walba waxaad ka hormarin lahayd waxbarashada dadaal badanna waa ku bixin lahayd wax naftu ay jeceshahood raacdo iyo adduunyo quruxdeedna midna kaamana mashquuliyeen kaamana fitneeyeen kaama mashquuliseen dhaldhalaalka meelo beeri iyo meelo cagaaran oo daawanayso iyo gabar qolqol ku jirta quruxdeedood ka daba dhacday midna kaama mashquuliseen cilmiga arrintii war rabaa weli dawaduu sii daba hayaa oo sii daba socdaa oo adduunyadu waxaa indhaha ay ku raaxaystaan oo ilaahayba jannada ku sheegay in laga helo wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladu lacyunu ishu ay ku raaxaysato nafaqada qofku uu qaato jirkiisa waxaa ka mid ah sida waxa uu cuniyo wuxuu cabo u qaato baa waxa uu u qaataa waxay ishiisu ku raaxaysatay isha meelay qabato wanaagsani waa qayb ka mida nafaqada jirka oo waad aragto meel abaar kulul ah oo qac ka kacaya markaad indhaha ku fiiriso indhaha ku xanuuna indhuhuna waxay ku raaxaystaan waxoogay aragoodiiyo wax badan wax ka tara markay waxyaabaha wan wanaagsan iyo dabiiciga iyo dhirtaa qoyan iyo cagaarka ay arkaan haddaba taasi waxaynan cilmiga u gaarin oo aanay kaaga mashquuliseen qofku labuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay bayna aljismi waaruuxi jismigaagaasoo cunto iyo cabbitaanka aad taqaanee la dabadidayo u baahan iyo ruuxdaadii oo ah midda jismiga hogaamise ee ku wada ee ku xukunta ee ku lagaga taliyo oo iyada lafteedu nafaqa iyo dhaqaalo u baahan cilmigu wuxuu nafaqa iyo dhaqaalo u yahay ruuxdaada iyo naftaada goorta ruuxdaasi dhimato jirkaagan iyo intaad la egtay weynankaagu waxba ma aha qiimo ma leh oo ilaahay baa munaafiqiinta ruuxdoodu dhimatay ku tilmaamay kaannahum khushubun musanada geeda waaweyn oo tirar la taagtaagay baad moodaa weynankoodi intuu la egyahay iyo nuxur iyo macno la'aantooda geed weyn oo taagan bay la mid yihiin marka haddaba wuxuu ku leeyahay markii laba la isbarbar dhigo nafaqada jirka iyo nafaqada ruuxda iyo damiirka qofka nafaqada ruuxda iyo damiirka ka qiimo badan wax la isbarbar dhiga maaha saa darteed ba carabta hore waa kay dhihi jireen inama alinsaanu biasqarayhi qofka waxaa lagu qiimeeyaa laba yaryaroo uu leeyahay lisaanihi wa fuaadihi carabkiisa iyo qalbigiisa iyo damiirkiisa lagu qiimeeyaa laakiin muuqaalka iyo jirkan iyo xoogan badani haddaan caqli iyo qalbi iyo ruux nooloo ka dambaysa jirin waxba ma taro awrkuba intaasuu xoog leeg yahay ilmo yar baa dareenaya caqliga ahi uu siiyey intuu hogaamiyo hadba meel u wada marka waxba maaha macno ma leha muuqaalka xooga badan iyo xooga iyo murqaha kugu yaala iyo jirka oo la dhisaay haddaan damiirku noolayn oo damiirku nintaa wax macno ma laha saa darteed buu wuxuu ku leeyahay faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani faquutu ruuxi nafta quudkeedii iyo cuntada la siiya nafaqadeeda ereygan quudka la yidhaahdo waa sida uu carabigu u ahaa buu soomaali u yahay wax quuda ma lahayaa adama hadda cuntaa loo bedelay magaalada marka lasoo galee dawaayii hore baadiyaana waxaan maqli jirnay waan soo quutay oo ah waan soo cunay ama casho ha noqoto ama quraac ha noqoto ama qada ha noqoto qofku marka wax soo cuno waan soo quutay baan dhihi jiray marka quudkani wax cuntaa ma taallaa iyo raashin ma yaallaa halkaan idhaano haddana wax quuda ma haysaan baa la dhihi jiray macnaa wax la cuno marka quud ereygaasi sida uu carabiga u yahay buu soomaali u yahayoo waxa la cuno ee lagu noolaado ee nafaqadaa quut la yidhahdaa faquutu ruuxi nafta cunadeedii iyo quudka ay cuntay ay ku noolaataay baa wuxuu yahay arwaaxu lmacaani waxyaabaha macnaha le ee qiimogalka noqda naftoodu waa cuntada wuxuu leeyahay waxyaabaha nafleeyi waxyaabaha waxgalkiihi wax kastoo waxgalihi wuxuu leeyahay naf uu ku socdo oo asaas iyo gundhigu oo nuxurkiisiiah inta cuntooyin la cuniyo waxyaabaha macno lehee la tilmaamo waxa nafta u ah waa waxa nafta lagu quudiyo oo cilmiga iyo damiirka waxa soo nooleeyaah walaysa ma aha biyaan taacimta inaad wax cunto walaa shariibta inaad wax cabto maaha waxa macnaha leh ugu qiimo badan ee nololi ku taagan tahay waa nafta waxa lagu nafaqeeye lagu quudiye inaad afka wax ka cunto wax ka liqdo waxna ka cabto maaha tan keliya maaha macno ma laha qofka somaydan arag waalan aan caqliga lahaynba waxna wuu cunaa waxna wuu cabbaa maxaa kala duway markii meel lasoo fadhiisto labadaba wax cune oo wax cabbe qofkii caqliga lahaa iyo qofkii waala maxaa kala duway caqli bay ku kala duwan yihiin haddaba cunno iyo cabbitaan laguma kala fiicna sida xooluhu ay u cunaan buu dadkuna u cunaa adig iyo xooluhu waxaad ku kala duwan tihiin damiir iyo qalbi nool iyo caqliga iyo garaasho ilaahay ku siiyey oo nafaqayn iyo dhaqaalayn iyo daryeel u baahan taa haddii aad dishoo daryeeli weydo adiga iyo xooluhu waxaadu noqon sidii rabbi yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adal xoolahoo kaleetun weeye iyagaaba ka sii liita bal hum adalu maxaa ku xigay bal hum adalu sabiila miya inhum ilaa kal ancaami bal hum adalu ay ulaaika hum alghaafiluun qur-aanka intaa looga ronaado marka inahum ilaa kal ancaami bal hum adal maxay xoolaha kaga xumaadeen damiir iyo iimaan nool iyo qalbi nool baan jirin qalbiguna waa halka qofku ku qiimaysan yahaybe nabiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh inta kale waaba askar iyo ciidan la hogaaminayo wey halkii hoos wixii ka soo baxay iyo ruuxda iyo daakilka iyo damiirka ka yimaada unbay xubnahani shaqaalo u yihiin marka haddii shaqaalihiina aad dar yeesho hogaankii iyo saldhiggii laga hagayeyna aadan qiimayn oodan nafaqaynin de wuxuu habka damba maclola'aan bu isla soo bixi mar hadda ay sidaas tahay cilmigii sidaa loo soo ammaanay wuxuu ku leeyahay talooyin iga qaado cilmiga markii aad baranayso ee nafaqada iyo faa'iidada uu leeyahay aad gaarayso waxyaabahan soo socda inaad ilaalisaa lagama maarmaana fawaadibhu daa'im cilmiga alabkiisa kow wakhud waxaad ku qaadataa biljiddi fiihi dadaalna ku qaadoo ciyaar ciyaar iyo kaftan kaftan iyo wax maalaa yacni agtaada yaanu ka noqon labadaa arrimood ku dadaal buu ku yidhi arrinta koowaadi almuwaadabatu calaa talabihi dalabka cilmiga inaad waddo oodan ka daalin cilmi lagama daalo waana badaan xeeb lahayn oo dhinaca shee loogama baxo cimrigaagoo dhan haddaad siiso in yaroo isaga kamida buu ku siiyaa geedaha laamaha tira badan weeyo qofku geedka markuu salka ka fuulo halkii geelaamuhu ku qaybsamaya inuu gaaro laanun buu raacaa intii kalena weli maadan arag haddaba cilmiga dalabkiisu wuxuu kaaga baahan yahay inaad cilmigii iyo funuuntiisii tiro badnayd inta aad cimrigaaga nooshahay horta daa'imto waxaad u daa'imi laba sababood midda koowaad daa'imitaankiisaa horta cibaada adna cibaada lagu abuuray soo salaada inaad wadda maaha wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiinu soo maaha nawaafilu lcibaadaat cibaadooyinka sunnada ahee soon iyo salaada waxaa ka fadli badan cala asaxiixi nawaafilu lcilmi baa ka fadli badan oo haddii aad sunankii salaada ka horreeyey ka dambeeyey cimrigaaga inaad wadda aad taqaano cilmiga dalabkiisa iyo raadintiisuna cimrigaaga intaad nooshahay inaad wadda wey maalin kastaba masale cusubunbaa kuu kordhi maalin walbana wax cusubunbaa soo bixiyo oo xukunkiisa cilmiga inaad dalabtood raadisaah dunida wax kasta haddaad socotood istiraada cilmi waad koobtayna maalinka dambe mid kaa yaqaan unbaad ka duldhici wa fowqa kulli dii cilmin caliim cilmi kasta nin kastaoo cilmi yaqaanaba mid ka aqoon badan unbaa jira nabi muuse ilaahay intuu weydiiyey calayhi salaam oo ilaahay ku yidhi waxaan kuu doortay birisaalaatii wa bikalaami yaa ugu cilmi badan aniga markuu yidhiba waxaa la yidhi maya addoon aan leeyaho kaa cilmi badan oo khadir la yidhahdaa jira waa kii halkaa u xereeyey waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxri an udaya xuquban markuu nabi muuse alabulcilmi u xeraynaya u safrayo anigii adigu xaggeen joognaa baad u malayn ma aha buu ku leeyahay cilmiga intaad waxoogay ererido inaad cumaamad